bismi illaahi raxmaani raxiim waa mahadsantihiin raadi kulmihiin sidaa runtii had iyo jeer arrimaha bulshada aad yani runtii aada ugu ugu nugishihiin oo yani runtii aad aada iskugu mashquulisan waa mahadsantihiin musiibadii shaamow ama qaraxii shaamow oo ahaa maalintii dhibaatada kusoo gaartay arrintii yani dhalinyaradii qalin jebinaysay waxay ahayd horta runtii waa maalin madooba runta waa maalin masiibo waxay ahayd aada iyo aad oo qaran oo weliba caalamkao dhan argagax ku reebtay soomaalidao dhanna gudaha iyo dibaddaba ku reebtay bay ahayd runtii argagax iyo naxtin maxaa yeeley waxay ahayd dhacdo cusub ay ahayd oo ugub ah maxaa yeeley waxay dhacdo maalin qalinjabiyaal oo weliba u wada dhan waaridkooda la socdo macalimiintoodii mas-uuliyiintii kale runtii meeshaas yani qaar badan ay ku dhinteen qaarna ay ku dhaawacmeen bay ahayd runtii waa aada iyo aad waxayna ahayd saddexdii december maalin khamiis ah shan saac iyo shan iyo toban daqiiqo qadar yani ku aadsan saacadda jawiga wuxuu ahaa jawi aad u qurux badan oo ardayda kuliyado kala duwan bay ahaayeen dafcadii labaad oo jaamacadda banaadir yani kuliyadeeda caafimaadka injineeriya iyo computer science ayaa qalin jabinayay dhar qurux badan ay soo xirteen jawiga wuxuu jawi aada u qurux badan waalidkiina soo raacay walaalihii la dhashay rag wiilali gabdhaba marka iyo martisharf aada u tiro badan marka jawigii saa u qurxoonaa waxaa khudbada markaa waday kasoo degay allah u naxariiste dorsoor shahiid maxamed aadan warsame shahiid oo ahaa aabihii jaamacadda banaadir ahaana guddoomiyihii muasasada jaamacadda banaadir wuu soo degtay anaa la yeero meesha tegay marka wuu soo baxay wuxuu soo fadhiisay waxaan la fadhiyey mas-uuliyiin badan a joogeen oo kamid ahaayeen wasiiradii arrimaha bulshada yani ku mashquulsanaa oo ahaa sida profesor ibraahim xasan cadow oo ahaa wasiirka waxbarashada inta sare oo ahaan jiray weliba rectorka ama gudoomiyaha jaamacadda banaadir ahaan jiray sidoo kale doctoresa qamar aadan oo kamid ahayd wasiirka caafimaadka aheed arrimo bulsho ah doctor waayeel axmed waayeel oo kamid ahaa muasasada jaamacadda banaadir hore waa mid ahaan jiray intuusan wasiirka noqon iyo colaad marka meesha saftaasaa loo fadhiyey waa yani dhaqaaqay waa la yeeray waan tagay meesha laba daqiiqo iyo bar ayaan hadlayay laba daqiiqo iyo bar runtii jawigii si ogaanta u farxadda badnaa hal mar ayuu qarax yani kayra caadi ah dhacay daqiiqado daqiiqad waxaan dhamayn ayay uu ku dhacay horteeda uu ku dhacay isla markiina meeshii aan kasoo kacay dadkii asxaabta ahaa iyo ardaydii iyo koleegyaashii macalimiintii iyo intaba markiiba wax dhintay iyo wax dhaawac iyo anfariir iyo waxaa ka dhacay meeshii waxaan kayr caadiya oo naxtin badan jawgii saasuu isku bedelay weliba dadkii hataa goobay ka baxeen waayeen wareereen isbuqteen oo isbaabi'iyeen oo dad badan meesha hataa naftooda ku waxyeeloobeen ama ku dhinteen ama ku dhaawacmeen marka jawiga saas uu ahaa waya marka adiga waa hadlaysay dabcan qof soo miidaamiyaan oo meesha ku qarxay ma aragta qofkii maya ma arki karin oo sababta waxaa weeye waxaa oo yani khudbada ku jirta markaa ku jirta concentrationkaaga ama yani maskaxdaada waa maqan tahay ma yani horta waa fiirinaysaa dadka yani ku dhegeysanaya marka ninkaana meeshuu soo maray dabcan yani war ugu talagalay markuu ku aadanaa mas-uuliyiintii fadhiga ugu muhiimsanaa dhexda iyo aniga dhexdeena markuu maraayo ayuu qaraxa yani xoogiisa dhacay waxaana runtii la yaab lahaa hadda ay sheegeen dad badan anigii waan taagnaa yani ilaahay baa yani hareen mariyey hataa wiilal dhalinyaro yaryar oo ardayda jaamacadda ah oo riwaayad sameeyey hoosteyda fadhiyey kor meeshaan ka fudaynayay yani intooda shantooda meesha ku dhinteen oo weliba kor fadhiyay meesha yani podiumka la yiraahdo intii allah u naxariisto intii dhimatayna yani runtii waxay ahayd dhaawicii iyo afariirkii ama kaagii yani runtii aan yani nafteenaan ku noqonay maaragtay waayahay qofkan ku hor qofkan ku hor qofkan ku horan galay marka marka marna ma haysan weliba qarax meesha ka dhacay waa marka hore waxaan u qaadanay in wax kor ka soo dhacay laakiin markii dambaan ogaanay in arrinta aysan ahayn marka abaarays waayahay dabcan meesha dad badanaa ku go-ay waxay ahayd maalin xanuun badan bay ahayd wixii markaa ka dambeeyey ilaa hadda jaamacaddana kolley xoogaala ka tahay waad ku jirtaa mas-uuliinteedii maalin horena way qaanjibinayaan arday maxaa jaamacadda isaga bedela markaa weerarkii waa runtii waa su-aal aada wanaagsan waxay ahayd arinta arrinta mudnaanta mudan in la xuso waxay tahay annagu yani aasaaskii jaamacadaan iyadoo wadanka jaamacad jirna weliba kuliyadda caafimaadka aasaasna ujeedadeedana waxay ahayd iyo jaamacadda banaadirba ujeedada waxay ahayd in aan yani hadafkeeda ahaa in aan dhaafno jiilna bedela bulshadana inaan usoo saarno oo dhakhaatiir ah injiero ah yani georgist ah ah yani intellectualska kala duwan ama aqoonyalka kala duwan hadafkeenaas runtii iyadoo ay dhacday in macalimiin badan waagaas macalimiin number xoogan ah inay dhaawacmeen qaarna ay dhinteen haddana runtii hadafkeeni ma wiiqin maxaa yeelay waxaan ku mintidnay sidii loo buuxin lahaa kaalinta ay jaamacadda ay hore usaysan burburin waalidkii iyo ardaygii weliba ku dhacay yani xoogaa muxuu ahayto jahwareerkana oo una lagu aamiyey ilmahoodana kalsooni baan siinay inay jaamacadda sii socon karto oo weliba ay hadafkeeda yani taargetkeeda ay higsanaysay ay u socoto taasaana weliba xaqiijinay ayadoo maanta yani saddex maalin ka hor hadda la qabtay yani qalinjabinteedii waagaas dafcada labaad ayay ahayd dafcada labaad ayay ahayd maaragtay medicinka maantana waxay maraysay hadda qalinjabiye dafcadii saddex iyo tobanaad marka waa garan kartaa injeriya sidoo kale kuliyadaha kale sidoo kale afar kuliyadood camay ahaayeen waagii maanta waxay noqotay kow iyo toban kuliyadood iyo takhasuskooda kala duwan oo shan takhasus ah ama lix takhasus marka yani in arintaa yani furcadi laga qaaday iyo dadaal kordhin ah oo ah hadafkaas lalahaa in yani aan higsanayna inaan gaarno maantana alxamdulilah falilahan waanu gaarna maxaa yeelay intii aan soo saarnay oo dhakhaatiir ah oo injeero ah oo yani aqoonyaan kala duwan ah ayaa maanta soomaaliya dacladeeda kala duwan oo dhan ka shaqaynaya taasna waxay lagu beeraysaa niyadsami runtii maasha allah in yani saddex kun iyo toddoba boqol in ku dhow aqoon-yahan jaamacadda banaadir soo saartay oo weliba dhakhaatiirta keliya marka lasgeeriyo kun iyo afar boqol xoogaa ay yihiin marka waa ilahay xamdigii runtii waana runtii higsigeyni ahaa hadafkeyni in maasha allah inoo gaarno taasaa waawaya marka waxaa nagu dhacday oo xanuunka badneed oo dhibaatada badneed oo khasaaraha badneed inaanu ka kabsanay dadaal dheeri aan ugu kabsanay iyo runtii garab istaagii bulshada soomaaliyeed oo kala duwan mas-uuliyiinta noqoto bulshada soomaaliyeed oo caadiga aheed oo gudaha joogtay iyo bulshada soomaaliyeed ee weliba qurba joogta ahayd in ay noo wada guntadeen iyo bulshada caalamka maxaa yeelay jaamacado aan aqoonin ayaa adduunka o dhan nagala soo xiriiraya oo noo muujinaya taageeradooda waaya marka ugu dambeyn senator wixii markaa ka dambeeyey laba kun iyo sagaalkii oo sagaal sanoo kale ka soo wareegatay ilaa maanta soomaaliya qaraxyadu way ka dhacaan maalin walba ay waxa ku baxa haliyeeyo maalin waxaa moodaa inay maalinta kale kasii xanuun badan tahay maxaa ku talin lahayd maadaama weli dhibaatadii lagu jiro oo aanan laga kaban
horta ilaahi ka baxsho ummadda maxaa yeelay waa dhibaato muxuu ahayd runtii gaamurtay waaye laakiin arinta yani ku dhacday waxay ahayd arrinta ugu horreysa ugub ahayd runtii yani dhacdooyin badan xanuun badanna waa soo mareen bulshadii soomaaliyeed aada iyo aad marka waxaa loo baahan yahay bulshada soomaaliyeed runtii weliba yani marjaalka yani aqoon-yahanka ah in yani wacyigelin badan oo badan oo badan in la sameeyo oo bulshadii maaragta runtii sidii hadda jaamacadda banaadir ay samaysa oo kale jaamacadda banaadir waxay samaysay kama caajizin yani hawshii ay waday iyo hadafka ay lahayd saasoo kale waxaa loo baahan yahay in yani hadafka horumarinta ah ama tacliinta ha noqoto ama majaal kale ha noqdo in yani runtii lugaadka haysto oo runtii la socdo lawado waana la gaaraya hadafka ah in yani hadafka yani hay-ad kasta ama institution kasta oo runtii uu rabo markuu niyad yani runtii yani u hayo inuu gaarayo xaqiiqa ah haddana waa kaa jaamacadda banaadir maasha allah maanta yani inay yani runtii ay yani heerkaas ay marayso ama jaamacadihii runtii yani ka mudnaa ama maqaamka kule wadanka ay ka mid tahay maca dalika iyadoo masiirada ogtahay inay soo gaarto aniga raba inaan ku daro waxaan rabaa inaan intaan iloobin saxaafadda doorka ay ka qaateen waa lama iloobaan yani dhacdadaas runtii aad yani khatarta yani oo runta murugada badneed sidoo kale yani qurba joogta waxaan xusayaa dad badan weliba xataa markaa aan maansanyaha lahayn ama yani aan abwaaniin ahayn ina noqday sida cabdishir oo kale oo heystii yani ayada ahayd oo qayladhaan yani kusoo maaxata uu soo coriyey marka runtii waxay ahayd mid runtii aada iyo aada bulshada soomaaliyeed meel kasta goob kasta iyo majaal kasta aada iyo aada ula xanuunsadeen nala garab istaageen maasha allah